madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii saxiixay amar uu lacago canshuur ah ugu soo rogayo badeecadaha laga keeno wadamada adduunka tallaabadan waxaa cambaareeyey labada dhinac ee washington la shaqeeya iyo kuwa kasoo horjeeda waxaana soo baxay digniino ku saabsan khataraha waaweyn ay ku yeelan karto dhaqaalaha adduunka trump ayaa kusoo rogay canshuur dhan boqolkiiba soddon iyo afar badeecadaha laga keeno shiinaha iyo labaatan boqolkiiba badeecadaha laga keeno midooda yurub oo ah labada ganacsi ee ugu waaweyn ee shurakada la ah maraykanka waxa uu intaa ku daray trump in canshuur kastamkeedu ugu uu yahay boqolkiiba toban lagu soo rogi doono dhammaan dalalka kale marka laga reebo qaar ka mid ah dowladaha soo socda kuwaasoo laga qaadi doono canshuuro culus sida switzerland oo lagu soo rogay boqolkiiba soddon iyo kow jabaan oo laga qaadi doono boqolkiiba labaatan iyo afar iyo boqolkiiba lix iyo labaatan oo lagu soo rogay dalka hindiya haddaba waxaan warbixintani kusoo gudbinaynaa falcelinta bilowga ah ee ugu caansan taas oo dowlada dhowr ah ay bixiyeen lacagaha canshuurta ah ee uu trump kusoo rogay badeecadaha laga soo dejiyo wadamada adduunka gaar ahaan shiinaha iyo midooda yurub ra-iisul wasaaraha kanada ayaa ballan qaaday inuu ka jawaabi doono canshuuraha trump isagoo sheegay inay canshuurahani aas-aas ahaan wax ka bedeli doonaan ganacsiga caalamiga ah waxaan uga hortegaynaa canshuurtan tallaabooyin liddi ku ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha kanada isagoo xusay in lacagaha canshuurta ah ee lagu soo rogay birta almuniyumka iyo baabuurta ay si toosa u saameyn doonto malaayiin kanadiyaan ah warshada kiimikada ee jarmalka ee uu arko inuu maraykanku yahay mid ugu weyn ee u dhoofiyaan wax soo saarkooda ayaa ugu baaqay midooda yurub inay xaaladda dejiyaan si ay ugu jawaabaan lacagaha canshuuraha ah ee trump iyagoo carabka ku adkeeyey in midi midi kutaaga ay dhibaatada ugu sii darayso ururka warshadaha kiimikada ee jarmalka ee loo soo gaabiyo v i c kaas oo ay ku jiraan laba shirkadood oo waaweyn oo lagu kala magacaabo bayer iyo basf ayaa yidhi waa ka xunnahay go-aanka dowladda maraykanka haddana waa muhiim dhammaan dhinacyada ku lugta leh inay isdejiyaan sidoo kale ururka warshadaha baabuurta ee jarmalka isna loo soo gaabiyo v d a ayaa cambaareeyey canshuurahan iyagoo ugu baaqay midooda yurub inay si deg deg ah ugu jawaabaan iyagoo carabka ku dhuftay in arrintani keeni doonto khasaaro weyn waxayna reer yurub ku booriyeen inay sii wadaan muujinta rabitaankooda ah inay gorgortan galaan ururka shaqaalaha ayaa sidoo kale ka digay in khasaaraha uusan ku kobnaan doonin jarmalka balse uu sidoo kale saameyn doono macaamiishiisa maraykanka iyo warshadaha gawaarida ee maraykanka laftooda geeska kale midooda yurub ayaa ugu baaqay brussels inay gebagabayso heshiisyada ganacsiga ee xorta ah oo lala yeesho gobollo badan oo adduunka ah intii suuragal ah si midooda yurub oo u noqdo horyaal ganacsi oo xor ah dhanka kalena caalami ah ra-iisul wasaaraha talyaaniga haweeneedii lagu magacaabo georgi meloni ayaa ku dhawaaqday in canshuuraha uu soo rogay trump ay tahay tallaabo xun oo qaaday iyagoona diga in dagaalka ganacsiga uu wiiqi doono oo keliya reer galbeedka haweeneydan ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku tiri canshuuraha uu maraykanka kusoo rogay midooda yurub waa tallaabo aan u arko khalad oo aysan dani ugu jirin labada dhinac waxaanu ku dadaali doonaa in aynu heshiis la galno si aan ugu fogaano dagaal ganacsi oo si lama filaan ah u wiiqi doona reer galbeedka xogahayaha ganacsiga ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in boqortooyadiisu ay weli ka go-an tahay inay heshiis la gasho dowladda maraykanka si loo yareeyo saameynta canshuuraha cusub ee uu maraykanka kusoo rogay isagoo carabka ku adkeeyey in london aysan doonayn inay qaado tallaabooyin argoosi oo degdeg ah dhankeeda kooxda u ololeysa wax soo saarka ee make u k ayaa cambaareysay go-aanka trump iyaga oo bayaan ay soo saareen ku sheegay in canshuurahaas ay aqbali doonin taasoo keenaysa inay burburto iskaashi ganacsi oo socday tobanaan sano oo isku xili jiray ganacsiga ingiriiska iyo maraykanka ganacsatada soo saarta baabuurta iyo kuwa boqortooyada dalka ingiriiska ayaa sidoo kale cambaareeyey go-aankan trump iyagoo ku tilmaamay tallaabo niyajab ku ah ganacsigooda oo aan suuragal ahayn baarlamaanka dalka brazil ayaa meelmariyey sharci fasaxaya dowladaha in ay qaado tallaabo ay kaga jawaabayso xayiraad kasta oo ganacsi oo caqabad ku ah wax dhoofinta dalkaas dowladda uu hogaamiyey madaxweynaha luula da silva ayaa sheegay in ay ka xun tahay go-aanka ay maanta qaadatay dowladda maraykanka ee ah in canshuur dheeri ah oo boqolkiiba toban lagu soo rogo dhammaan badeecadaha ee baraaziil u dhoofisa maraykanka waxay intaa ku dartay inay qiimeynayso dhammaan tallaabooyin suurtagalka ah si loo hubiyo isdhaafsiga ganacsiga labada geesoodka ah ee ay ku jirto adeegsiga ururka ganacsiga adduunka taasoo la filayo in wax ka bedelo hanaanka ay haatan u socdaan ra-iisul wasaaraha asturia ayaa isna dhankiisa shaaca ka qaaday in canshuuraha trump ay yihiin kuwa gebi ahaanba aan qiil loo hayn ayna wax ka bedeli doonaan xiriirka dalkiisa la leeyahay maraykanka kadib markii trump uu soo rogay canshuur heer kala duwan ah dhammaan la howlgalayaasha ganacsiga ee dalkiisa ayna ku jirto asturia oo uu kusoo rogay canshuur dhan boqolkiiba toban ayuu albansi wuxuu yidhi canshuuraha waa kuwa lama filaan ah oo gebi ahaanba kuwa aan xaq ahayn wuxuu carabka ku adkeeyey in canshuurahaas ay cawaaqib xumo daran ku yeelan doonaan xiriirka uu dalkiisa la leeyahay leeyahay Mareykanka ra-iisul wasaaraha Ireland ayaa isna muujiyay sida uu ugu xun yahay canshuurta gaaraysa boqolkiiba labaatan ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kusoo rogay badeecadaha dalkiisa u iibgeeyo Mareykanka isagoo ugu baaqay toddoba iyo labaatan dowladood ee xubnaha ka ah midowda Yurub inay si wadajir ah ugu jawaabaan amarada dheeriga ah ee ka soo baxaya Washington madaxweynaha Colombia ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay kordhinta canshuurta badeecadaha laga soo dejiyo guud ahaan dalkeeda ay kor u qaadi doonto wax soo saarka dhaqaale ee Mareykanka wuxuuna madaxweynahani sheegay in fikirkaasi ay tahay mid macquul ahayn oo khalad ah wasiirka arrimaha dibadda Denmark ayaa isna dhankiisa yiri qof walba ayaa ka faa'iideysan kara ganacsiga caalamiga ah ee adduunka ma fahmin sababta Mareykanka uu doonayo inuu bilaabo dagaal ganacsi oo ka dhan ah dowladaha Yurub wuxuu sidoo kale ku tilmaamay in dowladaha Yurub ay arrintani u midoobi doonaan jawaabna ay ka bixin doonaan madaxweynaha Switzerland oo ka mid ah dalalka lagu soo rogay canshuuraha Mareykanka taasoo gaaraysa boqolkiiba soddon iyo kow ayaa dhankeeda waxa ay ku nuxnuxsatay in danta dhaqaale ee dalkaasi ay tahay mudnaanta koowaad ee mustaqbalka fog waxay sidoo kale xustay in sharciyada ganacsiga ee caalamiga ah ay lagama maarmaan tahay inay ilaaliyaan xuquuqda waxdhoofinta ee dalka waxayna sheegtay in dalkaas uu si dhaqsi ah u go'aamin doono mustaqbalka ganacsi shiinaha ayaa isna sheegay inay si adag uga soo horjeedaan canshuuraha cusub ee uu mareykanku soo rogay waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalkaas isagoo ballanqaaday inay qaadi doonaan tallaabo liddi ku ah si ay u ilaaliyaan xuquuqdooda iyo danahooda dhaqaale wasaaradda ganacsiga ee magaalada beijing ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in canshuuraha mareykanka aynay u hoggaansamin shuruucda ganacsiga caalamiga ah ayna si weyn u dhaawacayso ganacsiga xorta ah jabaan ayaa dhankeeda ka digtay in canshuuraha cusub ee uu ku soo rogay trump ay jebin karaan shuruudaha ururka ganacsiga adduunka iyo heshiisyada ganacsiga ee u dhexeeya labada dal wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda jabaan ayaa ku dhawaaqday in tokyo ay ku wargelisay washington in canshuuraha dheeraadka ah ee lagu soo rogay ay yihiin kuwa aad loogu xumaado ra-iisul wasaaraha tailan ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu leeyahay qorshe xooggan oo uu ku wajahayo canshuuraha uu trump kusoo rogay waxyaabaha ay u dhoofiyaan mareykanka isagoona carabka ku adkeeyey in bangkong ay rajaynayso inay ku guulaysato wada hadallada lagu dhimayo canshuuraha uu Mareykanka ku soo rogay gaar ahaan boqolkiiba 36 taasoo uu wasiirku sheegay inay tahay canshuur xad dhaaf ah kusimaha madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyay sida uu ugu xun yahay in dagaalka canshuuraha ee caalamiga ah uu noqday mid dhab ah isaga oo ballan qaaday inuu isticmaali doono dhammaan ilaha dowladaha si looga gudbo dhibaatada ganacsi ee dalkiisa soo food saartay